أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكوب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكوب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastooo maqalka idaacadda uu idiin soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobbadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah maxay ehelada iyo qaraabada dhallinyaradii gaaladu ku gowracday buulamareer ka yidhaahdeen xasuuqa iyo dhibaatada ay kala kulmayaan saliibiyiinta afrikaanta ee duulaanka ku haysta deegaankaasi dhanka kale maxay ka yidhaahdeen maamulka murtadiinta ee ka jira deegaankaasi buulamareer dilka iyo xasuuqa soo noqnoqday ee saliibiyiinta yuganda ay ka geystaan deegaankaasi iyo nawaaxigiisa waxaan sidoo kale barnaamijka ku soo qaadan doonnaa mid ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya oo weerar afka ah ku qaaday xukuumadda xamse ra'iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya uguna baaqay inay iscasilaan maadaama ay ku fashilmeen shaqooyinkii loo igmaday xildhibaanada oo cabsi ka muujinaya kacdoon shacbi barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa sidoo kale qodobada faafreebka aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah dagaal laga cabsi qabo inuu ka dhex qarxo dalal dhaca geeska afrika iyo dowladda saliibiyadda ah ee britain oo digniin soo saartay warbixin ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka ku soo qaadan doonnaa siyaasadaha isdiiddan ee ka jira etoobiya oo cirka isku sii shareeraya jabhadaha ola iyo faano oo dagaallo culus kula jira federaalka iyo t b l f oo ka dhawaajisay in hubka dhigis lagu samayn doonin maleeshiyaadkooda xaaladda isku cakiran ee ka jirta dalkaasi etoobiya barnaamijka ayaan ku lafaguri doonnaa inshaa allah waxaan sidoo kale caawa barnaamijkayna ka marnaan doonin xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo sidoo kale xubintii hadalhaynta warbaahinta suhayb iyo maahir ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafeebka wararka بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلو يدوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في
waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen qodobo kala duwan ayaan ku soo gudbin doonnaa hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo aan ku soo qaadanno dhacdooyinka ugu waaweyn gobollada dalka iyo sidoo kale dibaddiisa maahir ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka barta waxaa caawa lagu faafiyey sawirada iyo xogta zakariye maxamed saalax iyo cabdinaasir oo ka mid ahaa saddex askari oo ka tirsan maleeshaadka murtadiinta oo maanta lagu dilay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho howlgalkaasi qaraxa waxaa sidoo kale ku dhintay sarkaal ashahadala dirir ah oo lagu magacaabi jiray cadde waxaa sidoo kale barta maanta lagu faafiyey xogta dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka degmada buula burte ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa sidoo kale barta maanta lagu faafiyey war-saxaafadeedkii ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo cinwaankiisu ahaa dhiigga shacabka buulamareer ma noqon doono hadur kaasi oo looga hadlay dhacdadii xanuunka badnayd ee siliibiyiinta yugandha ayay ka geysteen degmada buulamareer kuna dileen dad beeraley ah bayaanka ayaa dadka muslimiinta ah looga tacsiideeyey falka ay ku kaceen ciidamada siliibiyiinta yugandha waxayna xarakadu wacad ku martay inay siliibiyiinta yugandha ka aargudi doonto falalka gurican ee ay kula kaceen dadka shacabka ah ee reer buulamareer waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhex qarxo dala dhaca geeska afrika iyo dowladda britain oo digniin soo saartay xiisado colaadeed ayaa ka dhex aloosan ilaa saddex dowladood oo daris ah kuwaas oo dhaca geeska qaaradda afrika wararka ka imaanaya xuduudda ay wadaagaan waddamada etoobiya iyo eritereya ayaa sheegaya in halkaasi ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoog badan wariyaal etoobiyaanna ayaa soo wariyey in saansaanta muuqata ay tahay mid suuratagal ka dhigaysa in dagaal la mid ah midkii dhacay sannadihii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii iyo labada kun iyo kowdii wuu qarxi karo saacad walba sidoo kale xiisadda colaadeed oo u dhexaysa ciidamada dowladaha etoobiya iyo eritereya ayaa laga soo calaamadiyey deegaanada xuduud beenaadyada dhaxa xukuumadda asmara ayaa kumanaan askari oo wata gaadiidka gaashaaman u dirtay xuduudda halkaasoo ay difaacyo uga qudan yihiin ciidanka jabuuti wasaaradda arrimaha dibadda dowladda ingiriiska ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan mandiqadda geeska afrika gaar ahaan deegaanada xuduudaha dalkani ay wadaagaan ingiriiska oo si dhow la socda xiisadaha taagan ayaa si gaar ah muwaadiniintiisa uga mamnuucay inay u safraan dalalka elitereya iyo jabuuti sababo la xiriira dagaal saacad walba bilaaban kara saddexdan dowladood ee dhaca geeska qaaradda afrika ayaan lahayn xiriir wanaagsan waxaana ka dhexaysa xurguf dhanka siyaasadda ah jabuuti ayaa ku eedeynaysa elitereya inay xoog ku haysato dhul islamarkaana soo hubeynayso mucaaradka ismaaciil cumar gelle waxaan la ogeyn sida etoobiya isku difaaci karto haddii uu weerar uga yimaad dhanka eliteria maadaama ay dagaallo daakhiliga ku furan yihiin islamarkaana ay taqadum sameynayaan jabhadaha mucaaradka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbixin ka hadlaysa xiisadaha ka taagan waddanka kenya banaanbaxyadii saacadihii lasoo dhaafay dhacay ayaa lagu dilay ilaa saddex kenyaati ah halka ay ku dhaawacmeen tobanaan kale mudaharaadayaasha ayaa dalbanaya in uu xilka ka dego madaxweynaha kenya william ruuto oo ay sheegayaan in uu ku fashilmay hogaaminta waddanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa t b l f oo sheegtay inaysan ciidankeeda hubka dhigi samayn doonin waxaa dib u soo cusboonaaday xiisadda u dhexaysa ciidanka dowladda itoobiya iyo kuwa ismaamulka tigreega xisbiga siyaasadda dadka tigreega ee t b l f ayaa mar kale ku dhawaaqay go-aan liddi ku ah xukuumadda abiy axmed debresion gebre mikail ayaa sheegay in ciidamada tigreega aysan hubka dhigi samayn doonin ilaa inta waqooyiga itoobiya ay ka baxayaan ciidamada axmaarada iyo kuwa eritereya hogaamiyahan ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta faransiiska ku sheegay inaysan hubka dhigis ka dhaqangeli doonin ismaamulka tigreega intaba ay gobolka joogaan ciidamada etoobiya raacsan ee axmaarada iyo eritereya hogaanka t b l f oo sii hadlayey ayaa sheegay in shuruudaha cusub ee uu wato ay yihiin in balaayiin lacag ah loo baahan yahay si hubka dhigis loogu sameeyo in ka badan laba boqol oo kun oo maleeshiyaad ah t b l f waxay dhanka kale sheegtay inay dhowaan yeelan doonaan shirweyne looga arrinsan doono aayaha xisbiga iyo gobolka tigrey waxay sheegeen in xaaladdii ugu darnayd ay ku sugan yihiin xilligan loona baahan yahay in laga gudbo xaaladdaasi horey waxaa hubka dhigista ay soo rogtay dowladda etoobiya u diiday oo kacdoon milatari kala hortagay dadka axmaarada t b l f ayaa sidoo kale hadda si cad u diiday inay maleeshiyadeeda hubka dhigis ku samayso kuna biiriso ciidamada uu madaxa ka yahay abiy axmed waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa qoorqoor oo looga yeeray safaaradda maraykanka ee xerada xalane maxamed cabdi kaariye qoorqoor oo ah madaxweynaha maamulka isku magacaabay galmudug ayaa looga yeeray safaaradda maraykanka ee xerada xalane halkaas oo uu kula kulmay safiirka maraykanka ee soomaaliya qoorqoor ayay wararku sheegayaan in su-aalo laga weydiiyey hubkii faraha badnaa ee dhowaan lagu furtay magaalada caabuud waaq ee gobolka galgaduud kaasi oo ilaa iyo hadda ay ka soo baxayaan warar iskhilaafsan madaxweynaha maamulka isku magacaabay galmudug ayaa la sheegayaa in xogo muhiim ah oo la xiriira hubkii lagu furtay caabuud waaq uu la wadaagay safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan ka dhaliyey baraha bulshadu ku wada xiriirto xasuuqii ciidamada kufaarta afrikaanta ay ka geysteen magaalada buulamareer ee shabeellada hoose ciidamada kufaarta ayaa gowracay dadka ay dileen iyaga oo weliba jarjaray sawiro argagax leh oo laga soo qaaday dadkaasi ayaana lagu faafiyey baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga intaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa markana shabeellada hoose ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ee duulaanka ku haysta deegaanka buulamareer ayaa saddex ruux oo dhallinyaro ah ku gowracay gudaha deegaankaasi iyagoo beerahooda u socday dhibaatadan ayaa soo noqnoqotay haddaba maxay ehelada iyo qaraabada dhallinyaradaasi muslimiinta ah ee gaaladu ay laysay ay ka yidhaahdeen dhibaatooyinka ay kala kulmayaan saliibiyiinta waxaannu caawa waraysannay qaar ka mida ehelada iyo qaraabada iyo sidoo kale waxgaradka deegaankaasi
marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ii sheegtaa magacaaga saddexan iyo degmada aad joogto cabdicaziiz maxamed haaji meesha aan joogo buulamareer buulamareer dhacdo naxdin badan ayaa ka dhacday oo xasuuq ah bal sidee wax u dhaceen faahfaahin naga sii horta walaalkay ilmaha oo hadda maanta way dhantii way nool hor shan a ahaayeen si fiican shantoodan beera ay baranaayeen aabahoodan ahay si fiican hal oday odagoo waayel ah ku jir oo deris aan nahay iyo wiil kale deris aan nahay aa ku jir saddex anaa dhali lawa dad deris aan nahay leewahay oo beeraa deris ku nahay si fiican tirada dadka dhintay meeqa waa dadka dhanti waxaa waaye saddex waaye kadib waxaa waaye beera ay baranaayeen iyagoo daashkooda u dhisan oo nadiif eh asha bilaabeen lawa sac iyo intay rubur eh ilin amasom ah beerta soo dhex galeen oo xalay miya
xalay haa oo arbaada aheyd si fiican
kali saddex laba sa iru markii beer soo dhex galeen wiilka hadda dhanta iyo odaga iyo wiilkii kale hadda dhanta labada wiil hadda dhanteen iyo intay odaga waa isla joogeen hal meelay wada joogeen hal meela wada joogeen haye labada wiil kaleentana beeraha beertaas soo wareejinaayeen si fiican iyagoo beerta wareeg ku jiro waxaa maqleen oytin awaad aa maqleen waa tahay markaasaa dhaheen war nankan waa awaadooyime walaal waaye dagaal miyaa maxaas yahay waay see amal waay wax xub miyay maqleen marka
may wax xub ma maqlen si fiican awaadkii markii ay oo maqleen waa haddii ay aftooda ay tageen aftooda iyagoo ugulis tagin nala tooshaa lagu afkeenay si fiican toosha lagu qabtay aa toosha laga qabtay di tooshkii laga qabtay nimankan waxaa is dhaheen war tooshkan nagadab ma dhihin wax ma dhihin waxaa wateen geed oo bud oo kuwan askariyaalka watwataana malaa wateen budkiyaa ku tuureen si fiican budka markii ku tuureen nafkiyaa laga qabtay markaas afkiyaa fahmeen ini oonta yuqandes ayaina fahmeen waa fadhiisteen iyagoo fadhiisteen iyagoo markaas oo lasoo wareegsanooyo nalkii laga beray sidiya labada ilma hor kusoo ordeen way soo fakadeen waa soo fakaamiyo si fiican ilmihii waa soo fakteen nimankan waxaa la yeelay in boorta laga bireeyey gacmaha iyo intaynafta laga jajabiyey ama cadistooda lagu heraheray saqafka laga tuuray si fiican qof walba macnaha inta la dilay ama cawishiisa lagu xiray haa odaga waxaa la yeelay intii marjid qabti afka laga qabtay oo turqlis iyo naqaska dhan ku xirmay oo wan la jebiyey dhanti waa waa dhantia la dhahay kan iska dhaaf jafta lagu geliyey laga tuuray bes waa la dhaafay labadan ilma labadan ilma mid qoortiis wax yar la ishaysad keyga midka kaleentana wa waa la waa la qalay markii asaga la qali kadibna waa kaya waa la jejebiyey isagoo miid ah aa beerta ugu tagnay labadooda miid ayaa beerta ugu tagnay mid jaftaa ku jiri midna waa kaya beer dhexdeeda ayaa kusoo bixinay aan isultaagna marka hore odayga magaciisa saddexan noo sheeg
odayga aniga maal aadan lela dhahaa odayga waa saddexaad mukahaay maal aadana la dhahaa wiilka kalena shariifo waa la dhahaa wiilka keyna waxa waaye abdariim aadan yariiso waaye waa gartay marka macalin aadan isaga dhaawaca soo gaari keliya
macalin aadan dhaawaca soo gar waa la marjiyey dhaawaca soo gar keliyaasha feeriyaasha feerta waa jabsan tahay kalxanta iyo naaska dhinaciis waxa ugu dhacay koba ugu dhacday buudka budka ugu dhacay wiilka kaleentan waa jajabsan yahay macnaha macalin aadan mid ahaan ay uga tageen
niit ahaana ugu tageen niit ahaan markii ugu tageen waa dhaafeen ko kadibin waa kaya labadan ilma dileen midka midko kaleendaas magiis makasay mid kalena san oo meel kala joog waa lasoo dil asana mid saddex waa yaray labadan ilmo iyo mid kale ontay gadaal lagu soo lagu soo sheega san Wiilasha habeenkii midka aad lahayaa abti- san wiilasha midka aad abtiga u tahay magaciisa saddexaan noo sheeg
magaciis abdariin aadan yarisow meeqa jir oo ahaa
labaatan iyo kow jir waaye wax reer iyo carruur ma ka tagay
wax reer ayuu aruur maka tagano lacagtad qof oo waayeel ah oo dee hooyadiis ay tahay waayeel ah ku tago oo gurigu joogo isagaa gacanta ku hayay asagaa gacanta ku haayo shargaana solay nan shargaanle hargaanle ahaa nan oo macalin oon tahay iskool oon tahay wax bartan waa ahaayo kan walad waa waxa dad baranaay adig saasa wax wajiro waa yeesha kuley walaashay waay waa joogta guriga joogta sadaacadda saa gacanta ku haayo taas waayeesha caabis mar hore yaa dhintay asaga wiilka kale la dilay magaciisa inoo sheeg
wiilka kale saddexa oo kii lama shariifo waa la dhahaa wiilka kale meeqa jir oo ahaa
niilka shan iyo toban ilaa lix iyo toban waa gartay sababta ee dhacdadan maxay kula muuqataa maadaama ay wiil aad abti u tahay uu qayb ka ahaa dad ay xasuuqeen ciidamada kufaarta ee ku sugan degmada buulamareer Eh, ciidamadan waxa waaye maryaal badana wax xasuuqeen waxyaal badana sameeyeen Eh, labada kun iyo intay sideed iyo tobankii miya iyo intay labada kun iyo sagaalkii inta ay tahay aada inti halahan dada xasuuqaayeen awada waxa waaye ilmu oo intay beeraaley ahoo oo budkooda wataan seeftooda wataan raashiin cunooyin ash iyago cunooyin inay oontay loo imaado nal laga qofka la jejabiyo Eh, taas waxa waaye waa nasiib daro ini aan oontay aniga oontay geesmiye waxa waaye dad la-aanan ah, wax oontay ah, amni oontay sugun ma haysan aniga amnigaana xun wax had laga qabtana ma jirto dhibkaasna waa dhahay miiskiina waa dugni ilaa hamaraa loo qaada c i d da loo qaadaa nina dhahay c i d marabnaan dhahayn aniga wiidkan waa duugaynaa c i d haddii aad meesha lageey lacagtaada adale jiibkaada ka baxso aka balantada adale bahs aniga taas ma hayno waa dad fagiiraan nahay dad ontay taagtooliya nahay beerahaas aaminsanayn beertii had hawuq ay tahay lagu soo baxay daanyeer iontay intuwax cunuyso lagu soo baxayo had wax ontay aan ka qabo karan Eh, anaga miiska qaadayno aan hamar aan geynayno ma jirtoon dhahan waa gartay dadka reer buulamareer sidee dhacdadan uga farceliyeen maadaama eh, saddex ruux oo dhalinyaro ah ama da-yar ah ay dileen ciidamada afrikaanta si arxandaran ay u dileen
wallahi dadka reer buul mareer dad hadda geega oon tahay oo naftirkooda saastooda iska oo beeraale iska ee way hadda naftirkiisa markii saas dhaayadaas oo dhacday ee ma banaan baha la sameeyey dhaqaha iyo waxyaal badanaa la sameeyey xabada ku dhacday maanaa xabad badanaa loo farjiyay ilaahay waa badbaadi dadka ku dhicin ee taasan waa iska jira banaan bah taasan waa bilaabaday kulley wahika dambey doonya waa kulley anaga ilaaha og kulley laabta arrintaasaa jirta dhibkaas anaga ayaana soo gaari anaga reer buul mareer haddii aan nahay anaga nahay reer abdasiis haaji maxamed haddii aan nahay dhibkaasaana soo gaari dadka muslimiinta waxaa leeyahay haddii dhegeysanaya inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dhammaantaana wiilkaan naga baxay alxamdulilah ilaahay amarkiis waaye laasad waxaan leenahay eh, diinta la taageero si kale lamaatananbu kasta waxaa waaye haddii qorshadiis ay yahay in asaga oo ge- gaalkan wadanka ka baxo ama kaleen gaalkan oo dhibkan wada haddii qor- qorshadiis ay yahay in asaga wax qabto Eh, dad walaalaha ahoo ama kale nambarkaas way ayaa yahay diyaar garow ha noqdo in gaalkan wadanka laga saaro insha allahu tacaala ilaah ha u naxariisto dhammaan saddexda ee dhalinyarada ah ee ciidamada cadowga sida arxandarada u dileen naxariistii janna allahu ka horaabi insha allahu tacaala aamin macal aadan allah inoo caafiyo insha allahu tacaala caafimaad taam Amiin.
allah siiyo aamin.
guud ahaanna ee dadka muslimiinta allah ka sabar siiyo insha allahu tacaala waa geeri aamin naxdin leh aamin Ee, mar Amiin.
walbana insha allahu tacaala muslimiinta hala garab istaago maasha allah aamin insha allah waa garab istaagsanaa insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ka bacdeen salaan bacdigeed annaga xalay cawo bay noo ahayd xalay cawo oo aad weliba saakaan ka war helmaya waxaa dhacday labadii saacadiinimo waktigii oo salaada cishaa laga baxay baa beeraha nimankii iwaandheyska la dhihi jiray oo magaca loo bixiyo oo awalna amisom la dhihi jiray ayaa baxay Eh, waxay aadeen magaalada meel hal kilomitr u jirto hal kilomitr iyo bar u jirta bay aadeen haye sirkeegaan samaynaynaa iyo shabaab aan raadinaya bay dhaheen ayagoo markaas qiil ugu dhiganayo Eh, ilmo iskoolka laga fasaxay laba bilood ay ilmaha fasaxan yihiin waalidiintooda beer u ilaalinaa bay xalay soo qalqaleen wadaad xoogaa nin weyn oo agtiisa iskugu yimideen na- nolol xumaa lagu dhaafay oon qaraaba nahay waxaa dhacday sida xoolaha loo biree jiro oo kale ay dadkii u bireeyeen waana meeshay ugu soo tageen saakaan la ogaaday beeraha markii lagu dheel beeraha markii lagu dheelmado waa gartay maadaama odayaasha dhaqanka degmada buulomareer aad ka mid tahay ee saaka marka aad tagteen oo aad aragteen ee, ragga shuhadada ah ee cadowga ay direen maxaa jirkooda ka muuqday jirkooda waxaa ka muuqda bireyn caadi sida ariga ama lo-da loo bireeya waxa kale dhiigaaba korkooda ku yaallo wax kale jirkooda kale ma jabno waxba ma ahin waa la bireeyey toosa aa loo bireeyey labada wiil oo iskooleyda ah oo fasaxa ku joogay daarta waalidiintooda u waardeeyhaayey si toosaa loo bireeyey iyo nin kaloo soddon jir iyo eh, meelahaas u dhexaysa soddon iyo afartan u dhexeeya si toos sida xoolihii baa loo bireeyey sida ariga ama lo-da loo bireeyey dareenkiina sidoo noqda markaad aragteen
aad baan aad baan u kacnay annaga waa yaacnay waa colcolaadinay wargaaladii naga qabtaan dhahnay baabuur baa mataqaana meydkii lagu soo qaaday waa keennay ninkii dhaawac ahay mootaan ku qaadnay wixii oo dhan magaaladii waa kacday waa laisku rafaaday magaalada waa gilgiragtay maalin ganacsi badan oo ka jira oo arbaco ahay ahayd sidaas darteed waxaa dhacday in oo mudaharaad lagu qaado magaaladii waxaa ka dhacday dad oo dukaamo baacsanaabaa la arkay hal maalin ay magaalada ganacsataa annagana banaanka in laiskugu yimaado meydka banaankaan dhignay halkaasaan iskugu nimid markii fawdadaas ka bacdi iyo dhibaatadaas markay dhacday ka bacdi annaga magaalada eh, beerihii oo dhan aa laga soo tegey beerihii oo dhan waa laga soo tegey hadafka ay ciidamadan afrikaanta ay dadka beeraleyda u beegsanayaan muxuu idinkula muuqdaa
annaga ay nagula muuqataa nimankaan horta waa bixaynaaba ay dheheen Ah, waa bixaysiin baa la yidhi Eh, ayaan horena waa tii shabaab eh, inta soo gashay shabaab eh, aad ay u laaysay waxay yidhaahdeen shabaab iyo dadka oo rayidka aad sheegaysiin isku shabaab waaye aargoosi iyo waxay ka wadaan iyo waa bixi rabaan un soomaalida inay mataqaanaa ay googooyaan un go-aan inay ka gaareen ayagoo sheeganaya inay shabaab soo raadiyeen oo duurka beeraha dhexdooda shabaab ay kusoo qalqaleen ayagoo mataqaanaa qiil ka dhiganaya oo ka dhiganaya marmarsiyo si fiican ayaa waxay leeyihiin shabaab baa beeraha joogo xalay waa nala soo cabadeeyey beerahan dadka joogo waay wax xalay nasoo cabadeeyey waana shabaab dadka beerahan iskale waa saas bay gartay leeyihiin shabaabaa gartay.
biraynay shacab ma birayna bay leeyihin waa gartay halka markaan aragnay kabacdi eh, magaaladii xabadaa ka dhacday meedkii iyo wixii dhan waa lala cararay Eh, meedna magaaladaa loo qaaday Eh, meyd iyo ninkii dhaawac ahayna c a d aa loo qaaday iyagoo lagu xambaaray ahaa amisom Eh, amisomna ay nimankaa markay la hadleen waxay dhaheen yar mar hore idinka lidinma dilin anakaa nala dilay shabaabkaad hiilo u tihiin iyo dadkan warkiina kuma jirna bay ku dhaheen annaga wixii amisoomna annagaa idaacahayna annagaa mataqaana waxaan rabna annagaa dhehayno waa niman qaacimiin ah Eh, qiil bay ka dhigteen intaan joogno oo waayihii dambe intaan joogno toban iyo wamaadaad ay marayaan waa gartay marka nooc argoosa ayuu u muuqdaa maadaama hore loogu xasuuqay magaalada
haa nimankaan joogano oo maamulka sheeganana waxay leeyihiin adinka iyo shabaab baayidii hore lagiinma dilin annagaa nala dilin hoosaad ka xariistiin qaacimiinaad tihiin bay leeyihiin si fiican waana hadda annaga isma rabaan naftoodaba isma rabaan waa gartay marka hadda ugu dambeyn maxaa idin qorshaysan mar haddii dhacdooyinkan ay soo noqdeen oo dhowr jeer hore sidan oo kale ciidamada afrikaanta ay xasuuqa u geysteen magaalada xarina ee dhalinyaradii iyo dadkii da-da ahaa ay inta bireeyeen ay jirkooda ay jarjareen maxaa idin qorshaysan annaga horta waxaan lagu baranayn awal xabadaa la baranaayay midaan argagax bay nagu noqotay shiiqow kabacdi annaga xamarna dadaa noo jooga dadna meydkii bay raaceen iyo qofkii dhaawaca waa la raacay dadna waa la duugay annaga waxaa noo qorshaysan idaacadaha iyo meel walba inaan ka hadalno oo mataqaanahay aad mataqaanahay waxaan kari karno o dhan ba af waxaan ku kari karno inaan aan aad u cambaareyno oo qadka aan kala baxno nimanka keensaday oo dawladda ay kamid tahayna kufaartan keensaday oo nagu ilaalinaho maalin walba inta u dacwoonana waxba aan ka qabanaynin nimankaan niman annaga naxariis noo qaba ma aha adinkaa nagu ilaaliyey inaan dhahno oo mm, waxaan rabnaa si fiican inaan afka labadiisa u baacno maadaama fasalkii waayahan abaaran ahayn fasalkii aan ilaashan la'nahay haddana aan barwaaqo taagannahay fasalkiina dhan aan u argi aan u fiirsana aan la'naho ina baabi'inayaan Eh, talis naga difaacana uusan meesha joogin annaga inaan afkayna isku difaacno oo wixii wax noo qaban karoo dhan haddii nagala celin karo horaaba noogala celi waayeye Eh, waayahan dambe oo dhan dadka xabad ay ku dilayeen maantana gowrac ay keeneen waana hasuuqeen boqol kama yaro galweyn iyo buulo boqol kama yaro ama sagaashan iyo mazaada kama yaro in tabartayna aan buuqno awoodayna afka waaye dagaal afkaan diyaar u nahay annaga insha allahu tacaala adeer allah u naxariisto inta ee shahiiday inta dhaawacan allah noo caafiya insha allah
ilaahay idinkiisa khayr baan idin rajeynaa asalaamu calaykum
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا
waa hagaag dhegaystayaal waxaad soo dhegaysateen qaar ka mid a ehelada iyo qaraabada iyo sidoo kale waxgaradka deegaanka buulamareer oo si adag uga hadlay xasuuq ay kala kulmeen ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ah ee duulaanka ku haysta qaybo ka mid ah shabeellada hoose si gaar ah buulamareer markana waxaan idiin soo gudbin doonaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka murtadiinta ee deegaankaasi oo la hadlay warbaahinta islamarkaana si cad u sheegaya inaysan waxba ka qaban karin falalka noocan ah ee ay gaalada ku kacayso
saaka salaadii ah waxaa ka dhacay eh, nimano amisom oo roondo ku jira nimano shacbaan Eh, laba wiil way dileen wayna gowraceen Eh, nina way dhaawaceen kan dhaawac hadda wuu nool yahay laakiin labada kale intay dileenay gowraceen marka sababta waxaa waaye kulley waa waa- waa la fahmi karaa ma cadowgiiaad tihiin camal waayno waa cadowga aan raadinayno ayaad tihiin ayaad ka tirsan tihiin waayo wiidaad tihiin noocaas camal waay dadkan waa dad iska maskiin oo iska beeraley oo saaki oo beerahooda u kalahay ahaayeen nimanka marka nimankan waa iyaga markay howlahooda fushidaan oo wax ay dhacaan waxay kuleeyihiin niman baa dhintay oo meesha yaalla qaato ma wax ooda qiimeen oo adiga oo maamulka ay qiimeynayaan meesha ma yaallo hadda alfiiri waxaan waxaa waaye markii warka laga akristo oo adiga lagu oo warkaada la dhegeysta lama oo nimanka way dileen bas ayaga waxay isku soo jireen nimankan niman aniga oo wiida ah oo aniga eh, meelaha aan joogno oo sheegi rabo inay ahaayeen marka aniga saas darteeda ugu shakan waa dilni marka meeshii kugu soo koobaya wax faada ma jiraan wax dagaala ma jirin wax oo adiga een, aan daqadaha ma jirin oo nimankaan niman waxay ahaayeen oo beerahooda u socdo ayaga niman rooday ahaayeen xabadday iskaga fureen haddana markii qofkaan oo ninkii ay ay dileen intay gowraceen haddana sii jijabiyeen hataa admastan waa soo admastaa noo soo sheegtay admasta markii oo shilka u dhacay kadib way sheegeen gadaashaan haddana dadkii deegaankiina eh, isla markii way ogaadeen marka meydkiiba dadka deegaanka soo qaateen hadda waa dadkan waa waa iska quursadaan ninka markii lasoo dila inay iska duugtaan iska aamusaan maahane wax laga qaban kara male hadda kor dhowr jeer ayay hataa guryo hub ku tuureen oo oo laga soo dacwooday hataa maalin oo adiga muddo adiga laba bil laga joogo ninay waxay ku dileen beeraha isagoo beertiis waraabs oo habeenkii beer waraabsanay oo soo hooyday oo wadada kusoo jiro saddex saac habeenaa camal ay tahay dadkan beeraley waaye beerihii ay warwaraabsadaan oo soo socdo waa dileen wax lagama qaban Eh, adiga waa dhowr shil baa dhaca oo dadka beeraleyda ku dhaca wax laiska qaban kuwan kuwaasay ka mid yihiin meesha hadda uu ka dhacay waxaa waaye waa beeraha eh, shagaane meel la yidhaahdo buundada shagaane beeraha buundada shagaane waa magaalada banaankeeda ehelada waa iska calool xun yihiin maxay dhahan karaan waa dad iska shacabo maskiin ah Eh, waa meydkana iska duuganaynaa unbay leeyihiin wax kale hadda oo ayaga awoodaan ma jiraan أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo ee cadowga iyo sidoo kale howlgalka duufaanta alaaqsa xubintan waxaa alaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen suhayb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad n afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay magaalada khaza waxaa ka dhacay duqaymo cadowtooyo oo ay yahuuddu ku beegsadeen dad shacab ah ilaa afar xasuuq ayaa ka kala dhacay qaybo kala duwan oo ka tirsan qidaaca sida koonfurta bartamaha ilaa waqooyiga mid ka mid a duqaymahaas waxa ay beegsadeen mandiqada loo yaqaano ashaadi ee dhacda waqooyiga khaza sidoo kale duqaymo xoogan ayaa iyagana waxa ay ka dhaceen rafaax iyo sidoo kale xaafadda talulhawa sida wararku ay sheegayaan waxaa kor u kacay khasaaraha ka dhashay duqaymo cadowtooyo oo ka dhacay xaafadda loo yaqaano arrimaal ee dhacda galbeedka magaalada khaza sidoo kale laba boqol sagaashan iyo laba ruux oo ahaa dad ku dhaawacmay duqaymaha cadowga ee toddobaatan iyo labadii maalin ee lasoo dhaafay ayaa iyagana u shahiiday dhaawacooda sida ay sheegeen waaxda warfaafinta ee maamulka khaza sidoo kale waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoob ay soo saareen waxaay ku sheegeen in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay dhaceen ilaa afar xasuuq waxaa ku shahiiday siddeetan iyo kow ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol sagaashan iyo siddeed kale tirada guud ee shuhadada faysalo waxa ay maraysaa soddon iyo siddeed kun toddoba boqol sagaashan iyo afar ruux halka dhaawacyaduna ay gaarayaan siddeetan iyo sagaal kun saddex boqol iyo lixdan iyo afar kale khasaarahanina waa ilaa toddobadii oktoobar haddii aan halkaas kaga gudubno xasuuqyada dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay iyagana dhankooda waxa ay fuliyeen howlgallo lagu beegsaday cadowga mid ka mid ah howlgalladaas oo ka dhacay magaalada rafax ayay muqaawamadu waxay ku beegsadeen taangii nuuca markeefaha loo yaqaano sidoo kale faysalow kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegteen weerar shalay ka dhacay bariga magaalada dulkaram ee dhulka danda galbeed kuwaas oo lagu dhaawacay ilaa saddex yahuudda ah howlgalkaas ayay sheegeen inuu ahaa mid loogu aargudayo dadka muslimiinta ah ee ay sahayanadu dileen loogana jawaabayo dulmiga ee yuhuuddu ay ku hayso muslimiinta filistiin sidoo kale faysaloo kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay faafiyeen muuqaal ay ku soo bandhigeen mid ka mid ah kamaa'inadii ugu cuslaa ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ay fuliyeen kamiinkaas ayaa ka dhacay xaafadda talul hawa waxaana muuqaalka lagu daawan karaa afar jeer oo ay muqaawamadu cadowgu beegsanayaan kamiinka oo bilowday wakhti habeen ah ayaa socday ilaa maalinkii xigay waxayna warbaahinta yuhuuddu qiratay in maalinkaas sahayanada uu ahaa maalin aad ugu culus khasaaro xooganna u gaaray xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee filistiinna caawa halkaas ayaan uga baxaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآب